innaga dadkeena naafada ah soomaaliya adduunka waan ka duwannahay wiiggii la arkaba ama bishii la arkaba waxaa laga yaabaa tobanaan inay naafay naga noqdaan marka anigu waxaan filayaaba inay ka badan yihiin twenty percent ama labaatanka boqolkii inay ka badan yihiin aan aaminsanaya aniga haddii si sax ah loo tira koobo dadka naafada ee soomaalida ah inay ka badan yihin aaminsanaya qaraxa dhaca imisaa ku lugo iyo gacmo beesha imisaa ku dhaga beesha imisaa ku indha beesha isbitaalada tagoo bal idinka fiiriya inta qof naafa ah ku jirta meeshaas marka innaga boqolkiiba labaatan minhin waan ka badannahay anigaasaan aaminsanahay dadkeena naafada aad bay uga badan yihiin dalkeenna dhibaata ka jirta dhibaatadaas waxay saameysaa dhammaan dadkao dhan laakiin ayaga waxaa u gaar ah way nugul yihiin nugeylka waaye waxaasi ay ay ay ay dhibaatada ahi waa nugeylka waaye innaga soomaali ahaan waxaan nahay bulsho aan u fiicnayn dadka naafada ah horay uguma fiicnayn haddana uguma fiicnayn waxaa runtii aada iyo aad wax looga xumaado ah yacni in sida ay sheegeen aan afxumada ka dayno xataa afxumada iyo aflagaadadu inaan ka dayno ayaaba yaaba fiicnaan lahayd laakiin innaga dhaqan ahaan dad soomaaliyeed haddaan nahay dadka naafada dad aada ugu daran baa nahay xaggey ka soo bilaabataa qoyska familka aabbaha iyo hooyada ka bilaabataa kama bilaabato madaxda kama bilaabato ayakaa ayakaa ka bilaabataa ayagaa tii indhaha la-ayd kii lugaha la-a kii meesha kasoo bilaabataa ilmaha way kala sarraysiiyaan kaasay ka sarraysiinayaan dan bulshadii halkaasuu ka imaanayaa say sheegayeen gabadhii dariska ahayd ee meeshan miskiinta ahayd ee indhaha la-ayd wixii saasuu kusoo soconayaa kadibna waxba lama barayo halkaasuu halkaasuu kasii baxaya iskuullaha soo dhiganay jaamacadaan dhiganaynay qof indhala ama waan dhigayey qof indhalana waxba ma barin lamana baranin runtii markay waxbarashada timaado waxaa weeye waa dadka dhagahala oo maqalkala iyo dadka araggala kuwaas wey kuwa ugu ugu dar haddaynu dawlad soo ahayn dee guryahan aynu leenahay hadda lama dhisina berigaasaa la dhisaye meel laga koro ma aragteen dawladdu waxay ka timaadaan bulshada iyo dareenkeeda marka guryaheennii iyo wasaaradaheenii iyo isbitaaladeenii looma samayn hab loogu talagalay dad naafo ah inay meeshaan ay wax ku leeyihiin looguma talagelin waxaan u baahannahay marka from the scratch hadda inaan ka bilowno la regulate gareeyo haddii ilaahay idhaahdo insha allah xeerkaasna waxaan rajaynayna inaan ku dadaalo in xuquuqdoodu ay ka muuqato meeshaas oo ay dawladdu sharciyeyso